أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وbarakaatu xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in cabsi xoogan ay ka qabaan in mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan dalka soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay maamul goboleedka ashaarir diriirka ee isku magacaabay jubbaland iyadoo warar dheeraad ah laga helayo umuurtaasi kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga galgaduud iyo waxgaradka beesha waciisle ayaa ku soo gebgaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ciidamada mujaahidiintu ay ka kala furiyeen magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ee wilaayaadka banaadir iyo baay maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad tasxiix ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga hiiraan munaasabad lagu sogootinayey arday ka qalinjabisay madarasada imaamu bukhaari ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga bokool ayaa olole lagula dagaalamayo kaneecada ka sameeyey deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas odayaasha dhaqanka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa ku eedeeyey dowladda xabashada etoobiya inay si toosa uga qayb qaadanayso dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo cafarta ee ka socda gobolkaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka dulxija kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in cabsi xoogan ay ka qabaan in mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan dalka soomaaliya kadib insaxaabka ciidamada kufaarta afrikaanta cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkan inoo haya xilli uu wakhtigu sii cirbinayo ciidamada kufaarta afrikanta ah ee duulaanka saliibiga ah ku jooga dalka soomaaliya ayaa xaalado walaac iyo goobgariirle usoo galeen dhammaan maamulada riddada ah ee ka jira soomaaliya isbuucii lasoo dhaafay ciidamada kufaarta afrikanta ee loo yaqaano atmis ayaa baneeyey dhowr saldhiga oo ay ku lahaayeen gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxayna sheegeen in ay faarujin doonaan saldhigyo kale arrinkaas wuxuu cabsi ku beeray saraakiisha kooxda riddada mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta oo siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in bixitaanka ciidamada kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh ee ku sugan dalka soomaaliya uu halis gelinayo dhammaan maamulada riddada mursal maxamed khaliif oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada xubinna ka ah guddiga difaaca murtadiinta ayaa qiray in xarumaha muhiimka ah ee murtadiinta sida muqdisho kismaayo baydhabo iyo beledweyne ay gacanta ku hayaan ciidamada gaalada haddii ay baxaan maamuladaas maqaarsaarka ah burburayaan wuxuu sidoo kale dibaaxay in aysan jirin maleeshiyaad murtadiin ah oo awood u leh difaaca maamuladan haddii ay baxaan ciidanka kufaarta afrikanta xildhibaan murtad mursal maxamed khaliif ayaa sa'adaaliyey in haddii ciidamada etoobiya kuwa kenya iyo kuwa uganda ay isaga baxaan magaalooyinka ay soomaaliya uga sugan yihiin ay mujaahidiinta al-shabaab dalka kula wareegi karaan wax aan ka badnayn afar iyo labaatan saac gudahood inaan runta ka sheegno weeye maanta ciidamada uganda ee jooga eraboorka aadan cadde amniga meeshaa iyaguu ku xiran yahay kuwa kenyaanka ah ee jooga kismaayo kuwa jabuutiyaanka ah ee jooga kuwa etoobiyaanka gedo ama koonfurta jooga amniga meelahaas oo dhan iyaguu ku xiran yahay inaan runta ka sheegno weeye maanta waxaa dhabta ah oo jira in ciidamada atmis ee jooga oo kuwa etoobiyaanku ay ka mid yihiin amniga meelaha ay joogaan ayaga ay sugaan meelo badanna haddii caawa ay ka baxaan afar iyo labaatan saac kadib argagixisada ahayd ay soo weerarayso oo qabsanayaan waa hubaalti ciidan soomaaliyeed oo nagu filan oo aan ku bedelnana ma hayno saraakiisha kooxda riddada waxay sheegeen in haddii waxa loogu yeero qaramada midoobey ay ogolaato in hal sano oo dheeraad ah ciidamada kufaarta afrikanta lagu sii hayo soomaaliya aysan ku filnayn oo mar waliba ay halis ku jiraan kufriga caalamiga ah iyo midka maxalliga ah ee dagaalka sharcila dirirka ah ka wada soomaaliya ayaa hadda taagan marxalada adag iyagoo ka baqaya geesiyaasha towxiidka u heelan la xisaabtankooda sheekh abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelmad uu jeediyey bishan gudaheeda wuxuu ciidanka mujaahidiinta faray inay isku diyaariyaan marxalad cusub oo uu geli doono loolanka jihaadka ee ka holcaya geeska qaaradda afrika mujaahidiintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub ee uu dagaalka geli doono iskuna diyaariya waajibaad ka culus kana weyn kuwii hore waxaa guul ah inuu maanta cadowgeenna idiin qirayo inaad tihiin dad cadowgooda garanaya in ka badan inta uu cadowgeenna idinka garanayo waxaa la idinka doonayaa inaad sahay ka dhigataan taqwada allaah sabarka ku dadaashaan ismaqalin is-adeecidna dhaqan ka dhigataan walaaltinimada dhexdiinnana xoojisaan muslimiinta u nuglaataan cadowga ku ad adkaataan ku dadaala raadinta iyo dabagalka xogaha cadowgiinna iyo kordhinta macrifada aad u leedihiin dhanka kalena ilaaliya oo xifdiya asraarta iyo xogaha howlgalladiinna allah wuxuu qalabada guusha gargaarka iyo tamkiinka u ballanqaaday islaamka iyo muslimiinta ku taagan dhabbihiisa halka uu dulli dandarro jab iyo hasiimo u qoray kufriga iyo ehelkiisa maantana ballanqaadka allaah wuu ka muuqdaa saaxaadka jihaadka ee fafaalaha nasrigana ilayskiisa ayaa soo iftiimaya waxaana allah ka rajaynayaa in ummaddeenna muslimka ah ay dhowaan hoos harsan doonto hooska shareecada islaamka qaala allaahu tacaalaa lilaahi alamru min qablu wamin bacdu wayowmaidin yafraxu almu'minuun binashri illaahi yansuru man yashaa'u wahuwa alcasiizu alraxiim khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay maamul goboleedka shaalardirarka ee isku magacaabay jubbaland iyadoo warar dheeraada laga helayo sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan maamul goboleedka shaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland kaasi oo salka ku haya arrimaha dastuurgaaleedka u degan maamulkaasi xiisaddan ayaa timid markii guddoomiye ku-xigeenka golaha dawaaqiidda ridada jubbaland murtad aadan khaliif uu soo saaray war-saxaafadeed uu kaga soo horjeedo qorshe uu wato murtad axmed madoobe oo uu ku doonayo inuu wax kaga bedelo qodobada dastuurgaaleedka u degan maamulkaas ninkan ayaa axmed madoobe u soo jeediyey inuu joojiyo qorshaha uu wato oo ah inuu furo dastuurka waxna laga bedelo isagoona taasi beddelkeeda u soo jeediyey inuu ka fadhiisto hogaaminta maamulka jubbaland xubnaha u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi ayuu u soo jeediyey inay usoo degdegaan doorashada maamulkaasi oo ay sameeyaan isbeddel maamul meeshana ay ka saaraan murtad axmed madoobe gole ay ku midaysan yihiin xubnaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka ridada jubbaland ayaa soo dhoweeyay go-aanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ridada maamulkaasi waxayna sharci darro ku tilmaameen in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka maamulkaas markii uu war-saxaafadeedkaasi soo saaray guddoomiye ku-xigeenka golaha dawaaqiidda ridada jubbaland waxaa bilowday qorshe muushin ah oo xilka looga tuurayo aadan khaliif taasi oo sii xoojisay xiisadda xildhibaanada maamulkaasi ayaa maanta lagu wadaa inay kulan gaar ah isugu yimaadaan kaasi oo la sheegay in xilka looga qaadayo guddoomiye ku-xigeenka warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ridada axmed madoobe ay isku gadaameen hoyga uu kismaayo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka ridada ee jubbaland mahadsanida waa xasaan kulan u dhexeeyey wilaayadii islaamiga galgaduud iyo waxgaradka beeshabeec isle ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdiraxiin sheekh cali kulankani ballaaran u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beesha wacisle ee degta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka qabsoomay magaalada coosweyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud iyadoona kulankani si weyn loogu lafaguray difaacidda shareecada islaamka iyo koryeelidda raayada tawxiidka ee dadka muslimiinta ay hoos harsanayaan beesha iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa si weyn isula afgartay sidii layskaga dhicin lahaa maleeshiyaadka kabaqaadka u ah gaalada ee ku sugan qeybo ka mid ah deegaanada ay degto beesha waceysle odayaasha iyo waxgaradka ee ka soo jeeda beesha waceysle kulanka kadib waxay la hadleen warbaahinta islaamiga al andalus beesha wacaysle ee ka kooban labada degmee galcad iyo ceeldheer ka kooban wax kale isuguma imaane waxaan isugu nimiday tadbiiqu sharac shareecada ilaahi in la dabaqo kutubka alla noo soo dejiyey ku dhaqankiisa inaan dabaqno sunnadii nebi muxamed inaan ku dhaqanno wax alla wixii ka soo horjeedana aan la dagaalano naf iyo maalba u hurnohon la dagaalano waxaan leenahay beeshaan reer waacaysle anugu hambalyaynaynaa meel kastoy joogto duulaankii oo idinku soo qaaday igaarkiinna xasan sheekh maxamuud isagoo rajaynaya inaad baalka ka rogsataan haddaad u aqoonsateen inuuna igaarkiinni ahayn ee cadow ilaahay uu cadowul islaam yahay diinta islaamkana uu burburinaya dastuur gaalu soo dhiibatana inuu wado markii aad faateen ee aad ka hor tagteen ee xabad aad kala hor tagteen ee wuxa uu idinka filanayay oo uu idinka waayay waad ku mahadsantihiin beesha waa isla odayaasheeda oo beeshu intay degtay ka kala yimaaday runtii waxa weeye maantay waa shir gabangaba ah oon iskugu nimaaday oo wada tashiya oo ballamadii hore aan galnay aan uga wada tashanaynay oo iyo tanfiidkeedii iyo wixii ka qabsoomay kulankaasu waxa weeye xog waraysi u ahaa waxaan iskugu haddana hambaliyeynayna guulihii islaamka uu ka gaaray gobolka oo guud ahaan gaar ahaan meelaha beeshu ay degto sidii galcad iyo ceeldheer oo kaleetood hadda ceeldheer ay ugu dambaysay gulihii laga gaaray ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa kelimad ka jeediyey shirkani qof kasta muslima mas-uul ana dooruu ka aadan yahay odayaasha doorkooda iyo kaalintooda waa door muuqdo waa odayaal u taagan hirgelinta shareecada ilaahi subxaana wa tacaala iyo tadbiiqeeda iyo difaaceeda naf iyo maalba u taagan waaye munaasabadaas marka insha allahu tacaala si fiican ay noogu dhammaatay shaqadaasna shaqo hadda bilaawtay ma aha shaqo bilaaw hadda ma aha shaqo soo socotay gaar ahaan xamlada gobolkan ama wilaayadan codow ka soo qaaday labada san ugu dambeysay ilaahay subxaana wa tacaala waa noo gargaaray guulo badan iyo kheyr badan ayaa waddanka ka dhacay gaar ahaan reer waceysle ilaahay wuxuu ku sharfay deegaamadooda inay noqdaan deegaamo martigeliyo macaarig badan xaq iyo baadilka markaas ka hor yimaadeen antaasi dhanna marka taariikhda ay qorayso insha allahu tacaala jiilalka soo socda ay wakhtiga soo socda la akhrisan doono shirkan ay isugu yimaadeen wilaayada islaamiga ee galguduud iyo hogaanka beesha waceysle ayaa imaanaya xilli cadowga allah lagu jebiyey macrakadii ugu dambaysay ee ka dhacday degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud mahadsanid cabdiraxiin faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgalla ciidamada mujaahidiintu ay ka kalfureen magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ee wilaayaadka banaadir iyo baay wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxayna dileen askari boolis ah oo lagu magacaabi jiray muuse xaaji cumar kaasoo caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta waxa uu howlgalkana lagu dilay sarkaalkaas murtadka ah si gaara kaga dhacay degmada dherkenley dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay howlgal qaraxa ka fuliyey guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay murtad xasan eelay oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee kooxda aridada soomaaliya khasaare burbur ah ayaa soo gaaray guriga mujaahidiintu ay bartilmaameedsadeen ee murtadkaasi uu degan yahay maktabka dacwada wilaayadii hiiraan ayaa dowladda saxiixa u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga hiiraan marwaan maxmed ayaa warbixinta warkanaya dowladan oo magaceedu ahaa ubay ibnu kacab laguna barnayay tasixiixa iyo kordhawaaqista xarfaha qur-aanka kariimka waxa uu maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee bariga hiiraan sheekh axmed deero oo ka hadlay goobta munaasabadda lagu soo xirayay dowladda socotay muddada toddobaadka ah ayaa si aadaha uga dheeraaday fadliga qur-aanka iyo sidoo kale fadliga uu leeyahay qofka qur-aanka bartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin dadka asalba saxaabada ridwaanullaahi calayhim qur-aanka looga dambeeyey cabdullaahi ibni mascuud baa ka mid a waa ka dhahaya toddobaatan suuradood ayaa nabiga afkiisa ka xifdiyey oo ka qabtay maalin maalmaha ka mid a ayuu u yeedhay wuxuu yidhi udul aqri markaasuu nabiga adaaba lagugu soo dejiyey markaasuu yidhi waxaan jeclahay inaan dad kale ka dhegaysto waa ku dul aqriyey ilaahi subxaana wa tacaala taasi waxayna tusinaysaa inaan qur-aanka iska dhegaysanno oo muxuu ahaa aan aqrino oo keligeen duur aanaan la gelin ayay ku tusinaysaa maxaa yeele nabiga calayhi salaatusalaam jibriil ayaa u imanaya ramadaan kasta ramadaan kasta u imanayey qur-aanku la subcinayey waa ka dhegaysanayey ilaa sanadii u dambaysay oo ramadaankii u dambeeyey laba door nabigu uu la aqriyey calayhi salaatu wasalaam jibriil nabiguna uu yidhi waxaan malaynsaday inaan kiga geeridii maxaa yeele hal maruu jibriil ila aqriyen laba goor bur bishan ila aqriyey buu yidhi yani waa nabigii lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam sababta nabigu wuxuu ogaa calayhi salaatu wasalaam u isaga xaggiisa ka sugnaatay xadiis sunan tirmidi ku yaala xaraf kasta oo qur-aanka ka mida toban ajri baa laga helayaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka booco oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda iyagoona ka codsaday wilaayada islaamiga hiiraan in loo soo celceliyo dowlaadka tasxiixa ahaa waxaan ka mid ahay dhallinyaradii dowladda ku qaadatay ee booco waxaa waye walaayada hiiraan dowladdaas la socotay muddo isbuuca waxaan ku baranay dowladdaas kitaabka riyaadu lisaan oo la iska saxayay xuruufta waxaa waaye qur-aanka alxamdulilah si fiican waxaa waaye aan dowladdaas aan u qaadanay isbuucaas waan ka faa'iidnay maxaafadada dalweyne gaar ahaan booco marka waxaa noo soo dhammaaday kitaabkii riyaadatu lisaan oo la fasaxayo xuruufta qur-aanka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa faa'iidnay faa'iido fara badan oo naga maqnay oo joogto deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan maanta halkan waxaa noogu soo gabagabooday dowlad noo socotay muddo isbuuc ah dowladaas ee dowla aada u fadli badan waxyaabo badan aan ka faa'iidnay dowladaas oo ku saabsanaa tasxiixa iyo qur-aanka kariimka ah sida tajwiidkiisi iyo makaarijtiisi iyo sifaatu lxuruuf sida makaarij lxuruuf waxyaabo badan oo aan lasoo koobi karna ayaan ka faa'iidnay dowlada waxaa ka mid a sida makaarijta meelaha ay kasoo baxaan sida qooyinka oo kale awaniye iyo teaqof uwxiyag قيد وشاوة غلف غارب يغيظ يبغون marka waxaan ka codsanaynaa maktabka dacwada ee walaayada islaamiga hiiraan inuu dowlaadka sidaan oo kala ayagoo intaan kasii ballaaran oo hadda isbuuca aheeda muddooyin bilo ah ayagoo ah oo kale inay noogu soo celceliyaan aan ka codsanaynaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaar ah siiya sar u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid marwaan munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay madarasada imaamu bukhaari ayaa ka dhacday degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxdiin abu ayman ayaa siyaanba qaadaya فإن سألوك مدرستي فإسلامية علم تسامى قدرها الأمم ويمنع شطرها النهم waxay ahayd xaflad heerkeed u sareeyey shahaadooyinna lagu guddoonsiinayey shan iyo soddon arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qalin jebiyey dugsiga hoose dhexe imaam bukhaari ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xafladdan oo lagu qabtay howlka xafladaha ee degmada jamaame waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muddo sannada ah ayay wax ku baranayeen ardayda madarasada imaam bukhaari kuwaasoo howlka xafladda ku soo bandhigay bandhig siyaada u soo jiitay dadkii ka soo qayb galay xubno kala duwan ayaa xafladdan qalinjibinta ka hadlay waxaana ka mid ahaa suldaan cabdulqaadir xaydar oo siyaada u bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maadaama arday degmada jamaame wiilal iyo gabdha ilaah barakeeye oo maanta shahaada la siinayo waa mid guul ah ilaahay uu mahad celiyo waxaa kale uu mahad celinaa waalidiintii dhaleen gabdhahaas iyo wiilasha sababtoo ah kamaa kun arday wiilal iyo gabdha ayaa dibidda loo diray oo laga doonaya waxbarasha loo doonay dadkan wiilka iyo waalidoodin waxay ku qariibeen ina meeshooda ilaahay waxaas ku siiyey ku gaaraan sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo kelimad qiimo badan ka jeediyey munaasabadda ayaa si gaara ula hadlay waalidiinta iyo ardayda ka qalinjibisay madarasada imaam bukhaari ee degmada jamaame waalidiinta oo halkan joogo dadkan ka qalanjibiyey madarasada imaamu bukhaari dadaalkii aad bixiseen iyo juhdigii aad bixiseen oo aad ku dhabar adeegteen waxbarashada ardayda aad dhasheen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka iyo xasaanta idin saaro dadaalkiin idinka oo ku dhabar adeegteen maanta dadkii aad wax barteen sharaftan u muuqdaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dhanka kale ardayda wax baratay oo ku dadaashay oo bidaayadii kasoo bilaabay ilaa halkan gaarsiin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkiin iyo waxay aad samayseen hor u sii wada meel fiican bay joogtaan laakiin waxaad u baahan tihiin in lasii dhammaystiro ugu dambeyn waxaa halkaas lagu abaalmariyey ardaydii kaalma hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen iyadoona isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyinkooda ardayga koowaad waa maryama ibraahiim maxamed oo ah ardayadda ugu horrayso cala lidlaaq xagga buundooyinka darajooyinka madrasada imaamulbukhaari waxay ku guulaysatay shahaadadeedii iyo abaalmar dhan boqol dollar ardayadda labaad xagga natiijooyinka waxa weeyaan zahra sheekh nuur cabdisalaam oo insha allahu idana halkan ka qaadan doonto shahaadadeedii iyo jaa'iso dhan malyan lacag ah oo shilinka soomaaliga gebagabadii idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah ardayda ka qalinjibisay madarasada imaam bukhaari ee degmada jamaame oo dhigata madarasada imaam albukhaari aad iyo aad shucuurteedii maanta lama soo koobi karo farxadeedii wallaahi cidii arkaysaa arkaysa mooye ma soo koobi karo farxadeeda alxamdulilaah waxaa dhigtaa madrasada imaam bukhaari ee ku taala degmada jamaame wilaayada jubbada hoose ee maantay aad iyo aad ayaan u faraxsannahay maantay waxaa nala qabtay xaflad nalagu guddoonsiinayay shahaado oo ayna siinaysay maktabu tarbiyati watacliim maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa ballanqaaday dardargelinta goobaha waxbarasho ee degmadan mahadsanid walaalka abu ayman maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga bokool ayaa olole lagula dagaalamayo kaneecada ka sameeyey deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqani maxamed
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته dadkii kanaa'ada buufiyaaya ahaa meel faday iminka waa idil buufiyo loo baahan Iyada aan ka baahna dhalmaanyo idin dhabti yahay may suubiyaasana alaab walaagii ka jaro mayba waa oo alaabtir waalka amay raashinka amay banaanka suubiyi walaagii raashin ahoo weelka mayba waa oo ka jaro loorka jaro hal afkaal ku jiray mayba waa la buufiyo insha allah ayaa ayaa oo badan waa olole lagu ciribtirayo cayayaanka kaneecada kaas oo uu maktabka caafimaadka wilaayada bokool uu ka sameeyey deegaanka mooragaabey oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi deegaankan oo roobabkii sanadkii hore saameyn xoogan ay ku yeesheen ayaa waxaa ku beermay cayayaanka kaneecada taas oo dhibaato xoogan ku haysay dadka iyo xoolaha waxaana allah fadligii maktabka caafimaadka uu u istaagay inuu ka zuuliyo deegaanka waxaa la howlgeliyey dhalinyaro wata jirgaamada sunta cayayaanka kuwaas oo buufinayay goobaha biyofadhiga musqulaha iyo hareeraha ceelal biyoodyada waxaana arrinkaasi si weyn usoo dhoweeyey dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus bismillaahi geeka mahana boogday mujaahidiinta moorgaabihani boogda dhalmaanyo deegaanka eedaadanka galli hoolab dhalmaanyo darti ee lele bogtaali hoolan haatama roogan biyo fadhiyan geeka wal ninkooy wal muufiyohay alaabtiyo wedaan ninkooy eed iyo eed aan mahasagna safayleli buufiyahay man mal dhaafana musqulala buufiyahay man hoorigala buufiyahay man kirinkala buufiyahay gaardooregala buufiyahay wala shal dhaafay malahay way gelin kale nasiyahayan wala manka agalka angalen alaabta hobooga manka la buufiyo ungalen halgataaro hal oodoylanarahay dadka ku dheerada alaabta awlaadi iyo ku dheerada lanarahay maanka do-aya inti ilaahay niidiyo adduunye aakhiro wali iyo fadaayo niidiyo ilaahay ngu sakhir gaaladan inta ilaahay jibi yaanka do-aya bismillaahi raxmaani raxiim deegaanka moorgaabey una o roogna maalintan mujaahidiinta ninkooyan eed iyo eedanka ma hadnagaan walkastana noo buufi dhalmaanyada kanaa'ed wali arrada roogi dhan amarg alwaana noo buufi eedanka ma hadnagaan ilaahay galanti oona korka weela gaaladan alla jibi bismillaahi raxmaani raxiim deegaanka moorgaabey yaanimalnin buufiyo geeka dad wal buufiyaayo mujaahidiinta inin koytay saasanka mahasagnaa ilaahay mahadle guriya meel kasta waynin buufiyey dhalmaanyano dhammaayasay waynin buufiyey ma bari galaani hoolaqayn ootayo bilinkaaji ilaahay keersi ayoonin koy geekwalnin buufiyo maynka doaynhaynle ilaahay mujaahidiinta galantiya korkuweela lankii hanin dawaday hanin kasta ilaahay keersi deegaanka moorgaawe caafimaadka ninkooye idanin buufiyohaay alaabta banaanka ku dhakanay ilaahay mahad i shukri leehe se waloonku dareeran ilaahay mahade nebad ihi ni imilika qabe buufisaas ode guryana nin buufiyohaye bedeteena nin buufiyohaye waldhaqa dhalmaanyadeena noo buufiyoha deegaanka dhalmaanyo biyo bad ninka jare werka dhalmaanyo roogde waan way noo buufiyoha kalooringana ninka shubaha walaayada bakola noo buufiyoha maanka da-ayo lahaaye inta ilaahay yoona keersiyo caafimaadna dadka dhambasi
deegaankan oo uu maktabka caafimaadka mashruucan ka fuliyey waxaa ku badan caagaga ay biyuhu fadhiistaan iyadoona bilooyinkii lasoo dhaafay dadkiisu ay la dhibaateysnaayeen cayayaankan halista ku ah badqabka xoolaha iyo dadka waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambayntii odayaasha dhaqanka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa ku eedeeyey dowladda xabashada etoobiya inay si toosa uga qayb qaadanayso dagaalka uu u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo cafarta ee ka socda gobolkaasi casaam carafaad ayaa faahfaahintan eegaya iyadoona uu socdo dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka cafarta iyo soomaalida ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay waxgaradka gobolka city waxayna sheegeen inay qayb ka tahay dagaalka u dhexeeya soomaalida iyo cafarta ciidamada etoobiya kuwaasoo la sheegay inay qayb ka hayeen dagaaladii u dambeeyey ee gobolka city ka dhacay qaar ka mid a waxgaradka gobolka city oo ka hadlay arrintaasi ayaa waxaa hadalkoodii ka mid ahaa
waxaan joognaa magaalada xoori boqorka afballaad ayaan joognaa waxa aan maaragtay aan ka cabanayno waa dowladda etoobiya waxa dalkayagii hore nooga soo bixisay ee magaalookeygana soo saartay ee na daba socoto lixdaas sano saa noo daba socoto waa etoobiya ilaahaa daabayna daba socotaa fartana inuu ilaahay wadankayga waddankayga nooga dhex qaado ayaan ilaahay weydiisanaynaa waxa weeyin tan ilaa iyo hadda ayna daba socotona maanta u dambayso magaaladayadii waa taa way noo uraysaa ee kolkii cafar aan isgallo ee ka ilaahay noo aan de ka itaaroonaanen iyuunbay soo gurmataa unay lacag nagu qaadataa kolkaa maantoo u dambaysana way noo soo xamaan qaadatay dirayskay iska soo bixisaa dhal macawisay soo xidhataa maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanayay dagaalada ka socda gobolka city ee u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta iyadoona xukuumadda xabashada ciidamo gurmad u ah canfarta ay geysay gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya mahadsanid walaalka cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu